aad baad u mahadsan tahay idaacadda reer gaalhaaye iyo muxuu ahaa adiga maxamedo waa idin salaamay wariyaha wareysanayo waa salaamay waxaan ugu hambalyaynayaa sida wanaagsan oo ay mar walba dadka ugu shaqaynayaan intaas haddaan ka tago aniga gaalkacyo heshiiskii la gaaray oo afarta qodoba waxay ila tahay xulay in ciidamadii kala qaaday in dadkii dib u soo noqday iyo in xabadda la joojiyey intaasaa hirgashay wixii kaloo mustaqbalka gaalkacyaana haddee dadka deegaanka oo odayaasha iyo maamulada waxaa la rabaa mustaqbalka gaalkacyo inay meel ku ogaadaan si wanaagsan waxaa jirta in magaalada tan lagu soo wada degay heshiiskii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii toddobaadkan dhammaadkaana mar aanu la xiriirnay mid ka mida odayaasha dhanka galmudug wuxuu noo sheegay in heshiiskaas oo la laalo heshiis kalena dib loo galo magaalada ay xal u noqon karto arrintaas idinku maxaad fikiro ka qabtaan
waa dhegaystay waa aan dhegaystay suldaan seed warbixintaas uu siiyey idaacadaha iyo websaydyada waa dhegaystay anigu waxaan arkaa gaalkacyo laba siyoodbaa loogu noolaayo gobolka mudug mid waxay ahayd midii hore oo hadda carrada tan soomaaliya waa la qaybshay oo waa la qaybsaday oo qolaba meeshay deganayd baa loo calaamadiyo dowlado innaga inakana xoog badan inakana muxuu ahay tooy aan cid si gaara ugu eexanayn baa qaybshay gaalkacyo waxay saareen dadkan reer puntland iyo reer galmudug waxay u kala sameeyeen wax la yidhaahdo seero wixii la oran jiray lineya dumaseer iyo gaalkacyo lixdan kilomitr inay jidho ilaa lixdan iyo afar kilomitr baan u malaynayaa taas waa koonfurta gaalkacyo imadha waxa weeye qodobkaas waxaan arkaa inay tahay wax lagu kala joogo maanta magacyo lagu kala sheegto koonfur iyo waqooyi soomaaliya la yidhaahdo n f d iyo la yidhaahdo waxa la yidhaahdo waqooyi bari kenya oo saasa soomaaliya maanti loo qaybinayay baa saas loo qaybshay qodobkaas waa la raaca inta aanan ka bixin seerahaas bal dadka waxaa jira dad badan oo aan xog ka hayn arintaas oo magaalada jooga laga yaabo in aysan waktigaasba soo gaarin haddii ay noqon lahayd dhalinyaradii dambe iyo dadkii dhaxaba kaas adugu maxaad nooga biirin kadhaa oo xog ka haysaa muxuu ahaa maxaa loo sameeyey markii la sameynay maxaa keenay wuxuu ah waxaa keenay isqarad noocaan oo kalea baa yimid meeshaasaan leeyahay iyo meeshaasaan leeyahay nin walba meeshuu deganaabay dowladda talyaanigu fiirisay waxay deaayeen qolo walba meeshii ay deganayd oo ceel u ahayd oo cashin u ahayd oo lagu noolaa oo qura ku noolayd bay seere u suubiyeen waxay mariyeen line dheer ama wax leeda cagaf bay mariyeen waxay madhaa lixdan iyo saddex kilomitr oo koonfurta gaalkacyaa wargalo bay weliba koonfurta kasii madhaa wadadaas waay muxuu ahayt waa lagu qaybshay waxaana loo qaybiyey dadka waqooyiga gaalkacyo hadda la yidhaahdo iyo bariga iyo galbeedka degan gaalkacyo oo reer puntland sheegta dadkaasaa seerahaas inay halkaa aysan u dhaafin koonfur kuwa koonfurta gaalkacyana aysan waqooyi wadadaa usoo dhaafin saasaa loo suubiyey dadku waa bateen waa tarmeen waa bateen xilliyada badan baa la gaaray waxaa dhacday inay kuwii reer puntland meeshaas ka uga soo guureen oo ay si caadi iyaho daaqsimaha iyo ku yimaadaan ay uga soo guureen marka waxay noqotay meel dadka reer galmudug dhexdiisa marka heshiiskii saddex iyo sagaashankii in lagu wada dega gaalkacyo oo ahaa nin waliba meesha uu joogo oo uu degan yahay oo gurigiisu yahay inuu ku nabad galo kaa in lagu wada joogo kii soomaaliya loo dhigay kun iyo sagaal boqol iyo afartankii labadaa mid baa la rabaa wixii kale aan isu sheegnaa waxay noqonayaan waxaan macno lahayn iyo sheegasho aan aragti ku salaysnayn xaqiiq iyo waxaasay noqonayaan waana waxa maalin walba lagu dagaalamayo waa tahay marka haddii gumaystuhu seeraha sameeyey oo heshiiskaas dib looga noqday ama waxa weeye aan la hirgelin marka soo saameyn ku yeelan mayso kii sagaashan iyo saddexdiina in saasoo kale looga gudbi karo
ankusaxo lagama gudbin heshiiskaas heshiis buriyey ma jiro qaybintaas wax buriyey ma jidho sidiibay u jidhaa cagaftii meeshii u maraa jidkii seeraha runta ah oo adduunkuna ku og yahay muxuu ahayd soomaaliyana xilligii la qaybinayay lagu qaybshay waa isaga laakiin waxaan dambe waxay ahayd heshiis duruufi keentay oo maxaa weeye dhulkaas dadkaasi xoogaa bay ka soo durkeen gaalkacyana waa la wada degay oo hanti baa waxaa ku yeeshay dadka reer koonfurta gaalkacyo baa hanti ku yeeshay marka mar haddii dadkii degaankii degan yahay waa in loo hogaansamo iyadoo heshiiskaasaan cidiburin kii sagaashan iyo saddexdii oo inta la dagaalamay oo hublaysu gurtay lagu wada degay oo lagu heshiiyey kaa waa in la fuliyo
waa gartay marka heshiiskaas sagaashan iyo saddexdii sidaanu ognahay waxa weeye wuxuu qeexayey oo ahayd buddigiisu in nabad la helo magaaladana sida loo kala degan yahay loo kala deganaado hadda waxaa moodaa suldaan jaamac inuu ku doodayey in arrinta magaalada gaalkacyo dib loogu noqdo oo khayraadka iyo hantida guud sida aeroboorka oo kale iyo kaantaroolada magaalada la qaybsado maadaama hadda laba maamul la noqday marka arrintaas idinku maxaad fikro ka haysataan ama aad ka leedihiin
waxaan rabaa inaan kuu sheego waxa la yidhaahda damaaciga ama waxaan maaragtay sheegashada qofka iyo niyadiisa waxa ku soo dhacaa oo aan ahayn wax ku salaysan xaqiiqda ama wax maaragtay sida nolosha runta ah ay ku imaanayso waxay noqonaysaa waxa maalin walba shidada keenaya saasay noqonaysaa annaga odayaal baan nahay haddaan odayaal nahana dadka waa inaan u horseednaa sida uu nabadda ku helayo iyo sida uu maaragtay noloshiisu ku hirgeli waxay aniga ila tahay gaalkacyo heshiiskii lagu soo wada dego heshiiska gobollada la dhihi jiray oo ay saddexda urur isla saxiixeen ahaa qolo walba meesha ay degan tahay oo ay gacanta ku hayso inta la helayo wax loo dhan yahay oo soomaali ay heshiinayso oo qofba meeshuu raba degayo oo qof waliba suu rabo uu u noolaan karo inta ka horraysa inay qolo waliba waxa ay gacanta ku hayso ku hayso inay muxuu ahaytoy nin waliba gurigiisa uu si nabada ku joogo sidaas haddii la waayo oo ay noqoto heshiiskii inta laga soo gudbo in la yimaad la yimaado wax la yidhahda ataag uu yimaado oo heshiiskii talyaanigana la diido kii ururadu ku heshiiyeenna la diido waxay noqonaysaa maalin walba waxa lagu dagaalamayo arrintaas anigu odayaasha koonfurta gaalkacyo wax badan iyoo ka hadlaya gaar ahaan suldaanka aad baan u dhegay waxaan u sheegi lahaa suldaanka reerka inuu xaqiiqda ku hogaamiyo oo aysan suuragelin in la yidhaahdo wax shalay la soo dhaafay oo la ogaaday oo lagu dagaalamay oo lagu heshiin waayey aan maanta dadka loo sheegin waxaan maqlayay godod baan leenahay waxaan maqlayay gacnofal-aan leenahay waxaan maqlayay aeroboorkaan wax ku leenahay hadda aeroboorka waa aeroboor soomaaliyeed laakiin inta xal la helayo oo soomaaliya ay qofba suur raba u noolaanayo reer puntland baa gacanta ku haysay s s d f iyo s n d u baa gacanta ku hayay haddii heshiiskaasi burana ma suuroobayso mid suldaanseed uu afkiisa ku sheegay in lagu heshiiyo dhici mayso marka waxaan odhan lahaa dadku nabadda meeshay jidha ha u aadeen annaga odayaasha koonfurga waqooyiga iyo bariga iyo galbeedka gaalkacyo waxaan leenahay warilmaadareyaalow iyo walaalayaalow aynu nabad ku wada noolaano guryihiinna jooga kuwa iyaga noo daaya dhulkaanu gacanta ku hayna annagaa ku hayna maalintii loo sinaado hadde soomaaliyaale maalintaan loo sinayna waxa weeye nin waliba wuxuu gacanta ku hayo waa waxaynu ku heshiinay heshiiskiina ku ekaada haddii heshiiskii waata afartii december heshiiskii airboortka dhacay haddii aan khaldanayn saddexdii ba ahayd oo ay kala seexdeen madaxweynaha puntland iyo madaxweynaha galmudug wuxuu qeexayay afar qodob oo saddex ka mida ay hirgashay marka laga reebo wadaxaajoodkii rasmiga ahaa marka idinku odayaashii puntland ahaan ma waxaa qabtaan wadaxaajoodka in laba maamul loo wada hadlo mise in odayaashu ay wada hadlaan
runtii waxaan rabaa arinta aniga aragtidayda wixii ah iyo wixii siyaasada inaan laba ka dhigo dowladda puntland iyadaa dowlad carada u ah hadday u aragto inay laba maamul u wada hadlaan waa arrin dowladda puntland iyo ka dhaxaysa muxuu ahayto cidda kaleo ay wax la gelayso laakiin annagu waxaan qabnaa heshiiska gaalkacyo inuusan siyaasad ku imaanayn waxaan qabnaa inuu dhaqan ku imaanayo halkaasaad degan tahay halkaaga deganow anna gurigayga iidda an isnabadgelinaa annaga waxaan qabnaa inay saa ku imaanayso haddii la siyaasadeeyo muxuu ahay toy adduunyadu timaado maxaan ku idhaahdaa la yidhaahda igad baa ka shaqaynaysa iyo midowda yurub midowda yurub gaalkacyo ma degana etoobiya ma degana muxuu ahay toy kenya ma degana anigu waxaan qabaa labada yada odayaalood oo labadaa guri ku wada nool baa gaalkacyo mustaqbalkeeda ka talin kara dowladuhuna waa inay iyaga ku ixtiraamaan anigu saasay ilata waa tahay madaxweynaha puntland mar uu la hadlay mid ka mid ah golayaasha ka dhisan dalka dibaddiisa gaar ahaana golaha ayd ayd wuxuu sheegay in odayaasha magaaladu ay buddhig u noqonayaan nabadeynta magaalada oo dowladduna wixii tasiilaada ay u baahan yihiin ay ku kabayso sidoo kaleeto cabdikariim guuleed asna mar uu warbaahinta la hadlo wuxuu sheegay in arinta laba maamul loo wajahayo marka kale aragti duwanaanshahaas labada mas-uul ee labada dhinac ugu sarraysa ma keeni kartaa in mar kale gacanka hadal ka dhaco magaalada galkaayo anigu waxaan arkaa haddii la siyaasadeeyo arinteeda oo muxuu ahata sidii idan arkayey ay muxuu ahaa u siyaasadaysan tahay oo muxuu ahaa la yidhaahdo dowladda maraykanka iyo midowda yurub iyo etoobiya iyo kenya ha ka taliyeen waxaan leeyahay iigad ha ka taliso anigu waa arkaa inaan laguna heshiinayn laguna dagaalamayo laakiin waxaan odhan lahaa arrintu waxa weeye sida madaxweynuhu sheegay puntland odayaasha dhaqanka oo ay dowlad oo maamulladu ay bari taarayaan in loo daayo nabadda gaalkacyo gurigayga anaa aqaan kiisana wuu yaqaan suldaanseed marka ha deganaada kiisa aan ku nabadgeliyo anna kayga aan deganaada ha igu nabadgeliyo intaasaa heshiiska gaalkacayo xaqiiqdiisu soo fadhiisanaysa haddii la yidhaahdo muxuu ahay to siyaasado iyo hadda waa taqaanaa siyaasad meel ay soo gashay ma noqonayso waxay siyaasaddu noqonaysaa gaalkacyo inay hal qolaahi muxuu ahaa maamusho canshuurta ka qaado oo xoogto saasay noqonaysaa laakiin annagu waxaan leenahay intaan haysanaan cashuurta ka qaadanaynaa intayo guryaha iyagaan cashuuranaynaa degaanka iyagaanu deganaanaynaa walaalayaal idinnakiina nabadgelinayna ninkii gaalkacayo sidaas si ka badan caqli ka badan u haya oo yidhaahda waxaan leeyahay buurtinle oo yidhaahda waxaan leeyahay wadaagsin oo yidhaahda waxaan leeyahay saaxqurun oo yidhaahda waxaan leeyahay geldadob ninkaasaa iga caqli badan isagaa waxa weeye la rabaa inuu nabad gaalkacayo ku deganaado oo ku joogo oo oday ku ahaado ma qaba anigu saas inay nabad u imaanayso waxaan qabaa inaan tooda ku nabadgelinno urwaal saxqurur annagaa leh geldadob annagaa leh teeraga annagaa leh godad annagaa leh gacnafala annagaa leh meelo kaloo ka badan iyo afbarwaaqa iyo tawfiiq annagaa leh waxaanu idan leenahay annagoo intaas leh ayroboorka annagaa xukunna kontaroolada annagaa joogna waana heshiiskaynu ku nimid gaalkacyo saa annagoo ah aynu walaalayaal gaalkacyo ku wada noolaano haddaysan sidaas ahaynna haddee suldaankaa la weydiinaya xalka kaloo gaalkacayo inuu keenayana ma arko anugu